sanadkiiba iyo kan hadda ka jarne labada kun labaatisha weliba habadatay dhallinyarada antaaribase wadankii liibiya iyo wadamo kale aansana boxoosha kuriyeedle ka argaba baraha bulshada muuqaaliyo oo la jirta dowlaha kuduubi muddooyinkan dambe dhallinyaradaas inaan badan ahaan oo kujiyada deegaanada koonfur galbeed welibana dhawaanshaan kumude iyo oo soodaale laha ku qabuday magaalada luug ee gobolka gadaa xilliya shantaas dhallinyaradee laha kanagay magaalada baydhabo oo markii hore ku safari magaalada iyo weliba baaqii shalduwan ku saaray taliska booliska degmada baydhaba taliyaha saldhigga degmada baydhabo taliya dubudow oo ku hadlay qaabka lahanqabuday dhallinyarada ee degniino shalduwan deri baabuldheytiyo dadka ka shaqeeya oo tahriibiyowka dhallinyarada dhawaatada owlaadaha oo iyo dhabsadayaan iyadoo arday ayn waalidiintiyo garashka biyo hayaan bulshada saad owlaado shantuulu hata fadhiido isiin argo haytaan bulsho jaamada dhakadayaan dugsi sare dhammaan jaamada ka jaran bulshana dugsi sare dhakadayaan waalidiintiyo ku dhuumadeen moobaaladii waalidiintii on gadan iyo wada gadadeenee jid marka waaladan mayn an fududaayay maylerhayo lankel oo iyo arday lahaay oo isgoolka la jari oo tahriibanta ku gali leebelaka gobadi awshay walaagay oo intan yaali guraha isu gadi saaska furi iyo maylerhayo yaayatayaa an fududaayay lanka kale hariiryaagan wali rooga etoobi runtii fududaya kale lamaad waliba waa gaadiidka waay wali sheega faday gaadiidka ku bahaw oo baydhaw ku bahaw oo boostaajooyinkan laku raraw oo anjeeda geda anjeeda baabuurkii hangmarna saldhaga baydhaw hanees ka haadareen dadka isweda inta lunku ka haadareen oo lunku qorn noojo iyo kala noojo meeli injeedangi qaabkan safaraan ling ogaada safara maha kanaag la koro baydhooba haddii akanaagdoon in badan wali daala doone saldhaga taala doon haddii reer waayo owlaadan hadda maylaraayo ma iska dhakeena hanuuna arday la safariya iskolan ko kale arday isuga isgordaayan mobailka anti isbeesan shibaan wali ereena ani damii ku eniindhe horta lan adan aran taleefon ha kool hadal weli eedin ogaan damiishayse ka ogolaad waayo fududeey waay owlaadan dadka inta ku qaadi baarto ku qaadi awdiili ku wareegideen meel bardaali dhatanga jidku ku dhiyan luugan ha ku gobde in isaganaad owlaadan shantuunigaad inta fadhiido uun waraysin ma in isagana warqado iyo dhikaarki wadadaan walilahan ku daray dooro etoobi walihan daraylan meelo roog meelo kuwadee walibu arsabiji arsabi kuwadee wali marsiyay suudanga dhahmarye wali lakukulu wareegay suudan iliibi dhati oo nimanka doorka jarta magafe kulu wareege lankaas mustawaqadaas usugo oo mase dhikaarkan owse anka suubi dowladda etoobi moog tuug waay wali haday calanki etoobi sawiridi qaabkii mustawaqaga liingooya suubsidii saasa waliba owlaadankanka daree meel alla meeli oo waliba etoobi laku garasa lanka gobne laka mooti daraadiye iyo wali lansuubahay beesama ku qaado ilaa iyo meelu isfada ku jiyow owlaada saduusi jeey hoola hadii la hawada suuga la jeeye lanka suuga maduusi jeey neefkiisu arka galanta la ku ride lankaga owlaadan wada maduusa liibi jeey langa suge langa galanta ku ride maduusa hagada iyo hanagde iyoona madaasa qadka laha dhakee waalidiintiio dhali lanki gurigiis madaaska jari kubaho kara galo guriga gal langmi tol waliba on iska weere unigeli dilo halin furo ere intaasa ka koobni lanka kale inta ku qaado ay fududeega eh kan liibi roogo lamid ey oo waliba dadka gobsadaa lamid ey kale unig ardayda ee qaadahay waaladka kasa hareeray maduusi jaamacad seen hatana gurigii laku gadahay idda qaadahay balan dul qaada doona hindhoona malku laabada doona maana malan ka fiifi doona wal alla wali sharaw ku sii yay qaabtiya qaada